asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteenna murtada maanta ee aan sida joogtada ah halkan ugu wadaagno innaga oo isla goosgoosanayna afkeennii hooyo iyo amuurihii farada badnaa ee ku soo arooray midanna waa mid ka mid a kuwii afkeenna hooyo iyo xogihii ku soo arooray waxaa la yidhi oo aan ku soo qaadanaynaa waxaa shiray haad qaybta haad oo dhan ama waxaan duulo oo dhan shimbiro ma dhahayna haad baan dhahaynaa waxaan haado oo dhan ayaa shiray shir ayay galeen haadu dee dhowr qaybood bay u qaybsantahoo qaybna waxbay cuntaa qaybna iyadaa la cunaa isku soo wada duub iyadoo isku dhan oo qaybtii la ugaadhsan jiray qaybtii wax ugaadhsanaysay labadii qayboodba ah ayay shir gashay haadi baa shir gelaysa shirkii haadda ayaa hadallaa laga jeedinayay saami qaybsi baa ka jiray oo nacfi qaybsi ayaa meeshaa ka socday ama saamiga ha la qaybsado ama nacfiga ha la qaybsadee meeshaas adigu hawl baa ka socotay waxbaa la wadaagahayey maadaama oo meeshaa wax lagu qaybsanhayey dee waad garanaysaa xubno fara badan oo lagu casuumay meeshuu haadda ka mid a oo mikrofoonka lagu casuumay ayaa iska jiraya waa sheeko ka mid a sheekooyinka ay caqilinteennu sameeyeen ayna dadka soomaaliyeed iyo maaragtay qofka sadbursiga yaqaana iyo iyo maaragtay doqoni cad in loogu tuuray sadma moodada dadka yaqaana loogu duurxulay laguna la hadlay ayay sheekadani caddaynaysaa tuke ayaa mikrofoonka qaatay tuke baalka tukaha la yidhaahdo waynu isla garanaynaa dee maaragtay waa baalkii mahmaayaha badan lahaa tukahaas ayaa waxa uu qaatay mikrofoonka kolkaas wuxuu yidhi bal tali baa layidhi tukow oo saan nacfiga u qaybsan lahayn ka hadal tuke marka isagoo si cadaalad oo daacad u hadlaaya ayuu hadlay wuu hadlayoo si fiican buu u hadlay wuxuu yidhi haaday waad mahadsan tihiin anigu waxaan idin leeyahay nacfiga aynu qaybsanno saan u qaybsanayna habkaan u qaybsanaynana waan idiin sheegahayaa inta anigu aan u yarahay buu yidhi inta anigu aan u yarahay hilibka ha cuntu yidhi intaan anigu u weynahayna caanaha ha cabbaan aad ugu fiirsa hadalka wuxuu yidhi inta anigu aan ugu yarahay waa inay hilibka cunaan inta anigu aan u weynahayna waa inay caanaha cabbaan halkaa maxaa kaaga baxay waxaa kaaga baxay inuu laba sadla yahay oo uu laba qor oo duuduuban uu qaatay qaybtii caanaha cabbaysay ee loo daayey caanaha iyo howlaha la midkaana inuu isku daray qaybtii hilibka cunaysay ee gorgorrada iyo mooli dhabaha iyo geeltoosiyaha iyo iyo maaragtay coomaadiga waaweyn lahaa iyo culuqa iyo maaragtay dhuftingeellaha kii lahaa iyo waxaasoo dhan inuu qaybtaa korana isku daray ayaa halkaa kaca waxa uu qaatay laba sadle wuxuu yidhi intaan anigu u weynahayna caanaha ha cabto intaan anigu u yarahayna hilibka ha cunto labada qayboodba waa uu isku daray isagoo sadbursi ka raadinhaya sheekada noocani waxay ina tusaysaa inaad arkaysa dad fara badan oo xaggana sad ku qaadanhaya xaggana sad ku qaadanhaya ama dhinacana qor ka raadinhaya dhinacan kalena qor kale ka raadinhaya taas iyadaa ayaana loo soo qaatay tuka oo hadalka noocaasa ee loo leeyahay tukaa yidhi loo sameeyey waana ugu dhacday jugtaa weyn dadka laba qorlaha yaqaana mahmaahda maanta ayaan ku soo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi dad ninkii u taliyiyo ninkii tuugsadaa yaqaana dad nin u taliyey iyo nin tuugsaday unbaa yaqaana haddaadan una talinin aada tuugsaninna dee aqoontoodu waa ay ka sandahan tahay bay ka dhiganta